فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa kowda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada toddobaadkan barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa mawaadiic la xiriira aqoonta iyo wacyigelinno ogaal ah oo isugu jira khataro laga digayo si looga gaashaanto iyo in fursad loo bidhaamiyo si looga faa'iidaysto toddobaadkan mowduucu waxa uu ka hadlayaa muusikada iyo halisyo badan oo ay leedahay oo aan lagu baraarugsaneyn ma u yeerataa shaydaan si uu jidhkaaga u galo mise la socotaa haddaad dhegaysato muusig inuu kuu imaanayo shayddaanku arrimahaas iyo kuwo kale ayaan gebi ahaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidaba aad hordhac ku maqlayseen gebi ahaanba barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa halista ay leedahay muusikada cinwaankan waxa uu yahay ma u yeerataa shayddaan si uu jidhkaaga u galo mise la socotaa haddaad dhegaysato muusig inuu kuu imaanayo shayddaanku arrimahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa insha allah waxaana warbixin arrimahaasi ku aadan soo jeedinaya cabdifitaax maxamed qaasim filibiin shay walba oo ay diinta islaamku xaaraantinimaysay waxa uu leeyahay dhibaato muuqata iyo mid qarsoon taasoo ay jeer dambe ku baraarugaan dadka aan allaah u hoggaansanayn ee gaalada ah iyo kuwa ay duufsadaan islaamku wuxuu aada uga digay khatarta uu leeyahay muusiga iyo wax walba oo dadka ka marin habaabinaya jidka allaah waxaana uu allah subxaanahu wa tacaala aayadda lixaad ee suuradda alluqmaan ku yidhi sida tan ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين dadka waxaa ka mid ah kuwa iibsanaya hadal wax shuqliya si uu uga lumiyo dadka waddada allaah iyagoon wax ogeyn kuna jeesjeesa jidka allaah kuwaasi waxay mudanayaan cadaab dulleeya ibnu cabbaas alleha ka raalli noqde e waxa uu lahwalxadiid ku fasiray heesaha iyo muusikada muusigu waxa uu xilligan dhibaato ba-an ku hayaa caalamka hadday tahay mid diineed mid dhaqan iyo mid caafimaad intaba dalalka soo bilaabay muusiga waxay waayihii hore u isticmaali jireen munaasabadaha iyo soo dhoweynta madaxweynayaasha heesaha iyo gabayadana waxaa la qaadi jiray muusig la-aan laakiin markii dambe waxa uu muyusigu noqday mid heesaha iyo gabayada lagu laro waxaana uu lumiyey erayadii iyo mirihii ay huwanaayeen iyada oo la maqlayo oo keliya cod iyo shanqar isla socda qoobka cayaarka iyo miyuusiga sida uu haatan caalamka ugu baahay looma garanayn lixdan sanno ka hor sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii waa markii ugu horreysay ee dalka maraykanka meel fagaare ah breakdansi lagu sameeyo waxaana dhacday in fannaankii sameeyey ay dad badan ku mudaaharaadeen iyaga oo waxa uu ku kacay ku tilmaamaya wax xun oo shayddaan laga soo miinguuriyey haddase waxaa dadka maraykanka la gaarsiiyey inay geesi u aqoonsadaan ninba ninkuu ka qobka cayaar badan yahay heesaha ay muusikadu ku laran tahay ayaa la isku raacay inay saameyn taban ku yeeshaan dadka dhegaysta sababtuna ay tahay muusiga oo ka mid ah aaladaha ugu waaweyn ee uu shayddaanku u isticmaalo luminta dadka fanaaniinta caanka ah ee maraykanka iyo reer yurub waxay sheegaan inay shayddaanka caabudaan si uu heesahooda ugu baahiyo caalamka inkasta oo la wada ogsoon yahay in shayddaanku lumiyo dadka haddana waxay hadimadiisu hadba soo maraysay maraaxil waxaana markii ugu horreysay ee la arko koox isku xiran oo shayddaanka caabuddo ay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii shaydaan caabudista casriga ee weliba dadkana loogu yeerayo ayaa waxaa bilaabay ditoor maraykan ah oo bartay cilmu nafsiga oo la oran jiray alistagrodi iyo yahuudi ay saaxiibo ahaayeen oo isna lagu magacaabi jiray antonio revi labada nin ayaa san francisco oo ka tirsan maraykanka ka as-aasay kiniisadda shaydaanka sannadkii dii maanay jeclayn in kiniisad loogu yeero xarunta shayddaanka lagu caabudo balse waxay sheegeen inay ku doorteen inaan canshuur laga qaadin maadaama dowladaha reer galbeedku aanay canshuurin kiniisadaha dhowr wadan ayay ka aasaaseen kiniisadda mansuuniyadda ilaa ay soo gaareen dalka south africa waa kooxo aan aaminsanayn allah rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro waxay qabaan sida buugaagtooda ku qoran in loo noolaado sida xayawaanka oo kale qof walbaahina uu ku kaco wixii niyadiisa ku soo dhaca waxa kaloo ay qabaan in la dilo qofkii hor istaaga rabitaankooda fanaanada maraykanka ah ee la yidhaahdo lady gaga waxay sheegaysaa inay shayddaanka ballan la gashay iyada oo yar uuna u sheegay inuu caan ka dhigayo heesaheedana meel walbaahi uu geenayo waase haddii ay iyadu ka soo baxdo shuruudaha caabudidda iyo baadiyeynta dadka iyada oo tilmaamaysa shayddaanka iyo waxa ay ku taqaano islamarkaana u sawiraysa inuu yahay masalis ah ayaa waxay tidhi Please do not forget that hatred waxaan idin rajaynayaa inaadan hilmaamin in karaahiyadu ama shartu tahay waxaad doonto ugu yeeree wax fiican iyo dhug iyo caqli waa wax aan la arkaynin ma laha midib dhidid iyo diin mana laha siyaasad dabraysa balse waa mas aan la arkaynin wuxuu dejiyaa kaartooyinka wuuna diyaariyaa si uu u sameeyo weerarkiisa wuxuu u fakeraa nafsidiisa si uu u kala qaybiyo cadowgiisa it is planning to make its attack it is thinking to itself i am going to divide my enemy fanaanadan ayaa fasaadisay dad badan shayddaanna ma gaarsiin himiladeedii xumayd mana aanay noqon qof hanti badan haysata taa beddelkeeda waxaa asiibay xanuuno daran oo uu shayddaankuna wax ka qaban waayey sidoo kalena looga dabiibi waayey dalalka isku sheega inay horumareen ee ay ku nooshahay heesayaasha caanka ah ee shayddaanka ka iibiyey nafsadooda waxaa ka mid a michael jackson oo dhintay muddo dhowr sannadood laga joogo sheeko dhex martay isaga iyo xoghayntiisii ayaa waxa uu ku sheegay in mansuuniyadda iyo shayddaanku ay u suurogeliyeen inuu helo hanti caalamkana laga dhagaysto heesihiisa laakiin uu noqday addoon aan xor ahayn oo uu ku shaqaysto shayddaanka fanaaniinta shayddaanka ka iibiyey nafsadooda waxaa kale oo ka mid a haweenayda haystaa ee la yidhaahdo ariana taas oo aada ugu dadaasha siday u fasaadin lahayd dadka sidoo kale fanaanada lagu magacaabo katiberi ayaa ku faantay inay caabuddo shayddaanka waxaa la ogaaday in dhagaysiga heesaha myuusikada leh laga dhaxlo cudurro halis ah oo ay adag tahay in wax laga qabto dhaqaatiir ka socota hay-adda isku magacowday caafimaadka adduunka ee w h o ayaa dhowr bilood ka hor ku baaqay in la dhimo waqtiga dhagaysiga myuusikada sidoo kalena la dhimo waqtiga lagu caweeyo goobaha tamashleynta iyo howlalka riwaayadaha haddii talooyinkan aanan la dabaqin waxay sheegeen inay dhici karaan dhibaatooyin dadka ka soo gaara xagga dareemaha iyo dhanka maskaxda qiimeen ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in qiyaastii saddex boqol iyo lixdan milyan oo qof oo adduunka ku nool ay la xanuunsanayaan dhibaatooyinka maqalka kalabar dadka dunida ku nool ee da-dooda u dhaxayso laba iyo toban ilaa soddon iyo shan sanno jir ayaa sida warbixinta lagu sheegay waxay naftooda halis ugu jirtaa inay lumiso maqalka sababo la xiriira dhagaysiga cajaladaha myuusikada casriga ah afartan boqolkiiba dadka waxyeelada caafimaad ay kasoo gaartay myuusikada waxay khataruhu kasoo wajahaan ka qaybgalka munaasabadaha myuusikada halkaasoo heerka shanqartu aada u sarrayso hu waxay tidhi haddaba waxaanu leenahay dhagaysiga muusikada wuxuu baabi'iyaa dareenka maqalka sidoo kale wuxuu saameyn taban ku yeeshaa maskaxda waxaana uu qofka ka jeediyaa dareemaha markay sheekadu halkaa joogto dad badan ayaa isweydiin karaya maxaa keenay in muusikada lagu dhagabeelo xilli wax badan oo la dhagaysto aanan maqalka lagu waayin amaba aan cudurro laga qaadin su-aashaas waxaan hordhignay doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah dhaqaatiirta soomaaliyeed horta waxay waxaan rabaa inaan ummadda u sheegno eh, si ay u haystaan fikir guud dhegta waxaa loo qaybiyaa marka caafimaad ahaan laga hadlaya saddex qaybood qaybta koowaad waa qaybta yidhahdo dhegta dibadda ah waa intaa noo muuqatay bannaanka taalla midda labaadna waa qaybta dhexe ee ka bilaabanayso ee dhukaygii iyo durbaankii iyo wixii ku xigay ahaa qaybta saddexaadna waa qaybta ugu dambeyso ee cod ee jabaqda markay ku soo dhacdo codka soo saarayso oo codka markaas kala bixinayso oo codkii la fahmi laha soo saarayso marka markay wax dhacaan ama hadal dhaco ama cod dhaco waxa soo gudbina waa hawadu soo dhex marayaa wavis waxa la yidhaha ama hirar ayuu soo marayaa hirarkaasa marka markuu dhegta ku soo dhacayo tubadaas laalaabana dhegtuu soo gelayaa dhegtaas markaa saddexdaas qayba kala mara qaybta ugu dambeysa ayaa codkii akhrinayso oo fasirayso maskaxda u gudbinayso neerbaha siinayso sidaas marka dhegta ayay shaqada ee tahay waana maqalka meesha sistemka laga isticmaalo weeye dhegta marka waxaa la yihahdaa laba shaqay u qabata bini aadanka shaqada koowaad waa maqalka sidaan wada ogsoonahay meesha waxa lagu maqlo waa dhegta midda kan waxaa lahahdaa waa miisaanka madaxa madaxa bini aadanka miisaankiisa meeshuu jiro dhinacuu jiro dhegta lagu ogaadaa dhegta laga miisaamaa sidoo kale waxaan rabaa in dadka u sheegno eh, inay ogaadaan eh, dhegta waxay hawada ka qaadataa laba dalool oo sanka qeybtiisa dambe ku yaala dad baa wuxuu haystaan dhegta inay hawada ka qaadato bannaanka ka qaadato maya dhegta hawada waxay ka qaadataa sankaa jiido sanka markuu jiido laba dalool dambe ku taallo ayay dhegta ka qaadata hawada saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofka bini aadanka inuu marwal ka warqabo inta badan waxaa maqlaynaa qof baa dhehayso inuu dhegtan baa i guuxayso dhegtan caadi ma aha mar haddaa aragtay dheg ku guuxayso oo maqal zaa'id ah ka dareemaysid waxa ugu horreeya ee fiican waxa weeye inaad dhakhtar u tagtaa waxaa kaloo ugu fiican marka laga rabo xitaa dhegtan inay biyaha ka ilaalisaa weye biyahu waxay keenayaan durbaanka dhegta inay dilaaciyaan sida ay marka sheegtay haddaan usoo laabano qolaan w h o la yidhaahdo ama hay-adda caafimaadka adduunka sheegata maqal-la'aanta degdega ah waxa inta badan keen waxa weeye qaylada dheer ee muusiga dhegaha lagu dhegaysto waxyaabaha maanta aada loo isticmaalo waxaa airfonka waxa lahday dhegaha la gashta aada loo isticmaalaa oo muusigada iyo wax badan lagu dhegaysto waxyaaba waxaa jira marka ee aada iyo aad bahalahaas qalabkaas la sameeyey ee si badan bay usoo gudbiyaan oo aan caadi ahayn bay usoo gudbiyaan dhegta ugu soo gudbiyaan codka dheerka ah isweydiintu marka waxay tahay dhegta waxyaabaha hadda taqriirka ay soo saar w h waxa weeye dhegala-aanta waxaa boqolkiiba lixdan keeni kara dheen eh, dhegala-aanta degdega waxaa keeni kara codka muusikada ay yidhahdeen codka muusikada muusikada ayaa keeno dhegta waxyaaba badan baa lagu dhegeystaa qur-aan baa lagu dhegeystaa dhibaata ma keeno muxaadarada lagu dhegeystaa dhibaata ma keeno tafaasiir waxaa lagu dhegeysta wax ma keeno waxyaaba badan oo diina lagu dhegeysta wax ma keenaan dhib ma gaarsiiyaan laakiin waxa maanta la ogaada taqriirka waxay tahay oo hadda ayay ogaadeen in maaragtay ee dhegta waxa waxyeelada gaarsiina ay tahay ee muusikada gaarsiin karo tayib taas markaan fiirino marka ayaga hadda waa qirteen laakiin anaga dhinaca kale markaan ka fiirino muusigadu waa aalad shaydaan haddii maanta dowlad islaamu saxa ay jirta adduunyada hal meel oo hees laga dhegeysta maanta ma jireen waa waxyaabaha ilaah nagu manaystay oo walaayaadka islaamka intaan ku noolnahay marna muusig ma maqlan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay fadligiisa oo subxaana watacaala dhegeyna waa noo caafimaad qaban waxa ilaahay subxaana watacaala uu xarimay oo dhanba waxaa ku jira dhib baa ku jiro saafi ah dhib dhammaystirnaa ku jiro saas daraaddeed muusikada wax dhiba mooyaane wax faa'idaa kuma jiraan haddee noo sheegaan marka goorma ilahay noo sheega waa hor ilahay noo sheega subxana watacaala tusaale kale haddaan soo qaadan maalan galmada qofka hadduu maanta qof ajnebi ka ah ama ka xaaraama u galmoodo waxaan isku raacsanahay dhammaanteen gaal iyo muslimba inuu dhib kala kulmayo dhib aad u khatar kala kulmaya mataha mise maaha ugu yaraan cudurro waaweyn uu ka qaadaya ayris ha noqoto habitaadis ha noqoto waraabow ha noqoto balaaya ha noqoto kulli cudur dhan uu ka qaadaya waa galmada sharci darrada ee zinada ah laakiin qofku markuu xaaskiisa u tago ka warrama xalaasha ah ilahay u baneeyey hal xaba ka qaadi maayo bal waa ku caafimaadayaaba owlaaduu dareemaya raaxuu dareemaya nimcuu dareemaya maxaa yeelay zinada waa xaaraam laakiin zawjka iyo guurka xalaashaana waa naxariis iyo raxmo iyo mawadda weeye taasaan raba marka inaan dadka ku baraarujiyo inay ogaadaan wax kasta oo ilaahay subxaana watacaala naga xaaraamay waxaweye dhib buuxdaa ku jira maalin wadaamida wuxuu dhahay warniyahow maalin dhoweed markaan akhrinaynay taqriirka ee qoladan ee dhaqaatiirta ee soo saaray waxay leeyihiin eh, qofka markuu samaysmayo samaysanka qofka waxaan jiniinka idhahdeen uurku jirka markuu bilaabmayo qaybta maqalka ayaa hor samaysanta oo ka hor samaysanta qaybta aragga qaybta aragga indhaha iyo intaysan samaysan waxaa horta samaysmaa la yidhi dhegaha samaysmay ka hor hadda waxaa la yidhi waa waa shay cajiiba cajiib ma aha ilaah hor noo sheegay subxana watacaala ilaah markuu hadla qur-aanka mar wuxuu soo amriyaa wajacala lakum asamca walabsaara maxaa horeeya dhegaha horeeyo therefore dhegaha abuuritaankooda ka horreeyay ilaahay baa noo sheegay kun iyo afar boqol iyo afartan sano ka hor ilaah noo sheegay haddeena noo sheegaan qur- qubaro oo gaalaha waxaan leeyihiin waxaa horeeya oo moo lagu ogaaday inay horeyso samaysanta marka waxaa la rabaa diinta ilaahay nagu tafukuro maraykanka oo ah dalka ugu horeeya ee muusikada laga dhagaysto waxaa ku badan dadka isdilaya ee naftooda goynaya dhaca iyo boobka sheekh cabqari oo ah daaci ku nool dalkaasi ayaa waxa uu soo tabiyey in dhibaatooyinkaas ay ugu wacan yihiin muusikada waxaad arkaysaa amarada muusicga inuu keenayo dilkii iyo suicidalkii iyo balaayadii inuu badinayo waxaad arkaysaa isbitaaladii psychiatristayaasha intaasoo kun oo psychiatrista ku kulmay maxaanku rahda east sideka convention ay ku lahaayeen qaraarkii last year ay soo saareen wuxuu ahaa inay dhaheen dadka waa inaan ka baarnaa waa dadka dhakhtarada maskaxda waxay leeyiin waa inaan baarnaa waxay dadka dhagaysanayaan because daawooyinkii xataa wax ka qaban waayo maxaa yeelay musica thug nin la yidhahdo musicu sameeyey state of texas forward texas magaalada forward gabar yar waa la iskingareeyey jirkaa laga siibay yani music wuxuu leeyahy qofka dil ma aha keliya jirka ka saar oo waa jirkaa laga maarata iskingareynaya qofkii johannesboro arkansas dhacdo kalaa ka dhacday oo qofka la deldelayo musicii ayaa amraya marka wuxuu noqday musicii hadda wax evil iyo suicide iyo madax adayg iyo xumaan iyo balaayo dadkii amraya wuxuu iska bedelay wixii markii hore ayaga dadka ay uhaysan jireen akhi marka waxani wax shaydaan inata shaydaanna calaamadihiisa waxaa kamid a qofka marka uu khasab kuguma laha qancinuu kugu leeyahay wisbarka shaydaan inuu waxaan yahay shaki male music wallka iyo shayaadiinta maanta wada shaqeeyaana research dhan weeye وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون shaydaanka iyo ururada heesaha ee uu ka samaystay waddamada reer galbeedka ayaa marba marka ka dambaysa isku dayayay inay muusiga ku faafiyaan caalamka gaar ahaan waddamada islaamka si ay dadka uga lumiyaan waddada allaah soomaaliya sida ay taariikhdu u xusayso wuxuu muusigu soo gaaray afartameeyadii iyo kontameeyadii waxaana keenay gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga inkastoo dulucda mowduuca aanay ahayn ka sheekaynta taariikhda fanka soomaalida haddana si aan wax badan uga ogaano cilaaqada ka dhexaysa muusiga sixirka iyo shaydaanka waa lama huraan inaannu soo qaadanno qisooyin arrimahaasi caddaynaya mid ka mid ah riwaayadihii lagu dhigay tiyaatarka muqdisho xilligii maxamed siyaad barre waxaa lagu soo dejiyey lagu caabuday oo lagu fuuxiyey shaydaan magaca riwaayadan ah isaga ayaa loogu magac daray oo waxay ahayd shaydaan bullow nabadoon xasan nuur sabtow waxa uu ka qoomameenayaa inuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb qaadatay daawashadii riwaayadaasi waxaana uu ka waramayaa sidii markaasi shaydaanka loola tacaamulay waxaa ka mid ah waxyaabaha oo aada iyo aada tiyaatarka loogu qaban jiray riwaayado oo ka turjumaya adeegsiga shayaadiinta waxaa ka mid ah shaydaan bullow waxlo shaydaan bullow riwaayadahaas annaga waa daawaday dhallinyarada daawata waa ku jiray laakiin waxyaabaha oo laga dhexli jiray oo laga fahmayo waxay tahay in la adeegsado shayaadiinta in qaabka wax loo siiyo shayaadiintaas wax loo siiyo loo migan galo in dadka la baro waxaa ka mid ahaa in oo nin laga soo dhigo shaydaan oo kale qiiq oo lagu daboolo wax baa la qalaya shaydaan bulow marka waa lala hadlaa marka ninaa imaanayo oo ulweyn wato qaacu ku shidaa markaasaa kooxa imaanaysa oo hadlaysa oo oo heesaysa waxaa la siinaa kookada la siinaa
john tad oo ka baxay heesaha ahaana soo saare la shaqeeya agtarada ama jilayaasha maraykanka ayaa waxaa sida uu sheegayo miyuusikada sanad walbaahi lagu daraa in ka badan laba kun oo xuruuf ah oo ah waxa loo yaqaano dalaasimta oo sixirka loo adeegsado kuwaas oo allah loogu gafo shaydaankana lagu ammaano dadka wax ka qora arrimahan waxay sheegayaan in albunnada qaar ay ku jiraan erayo aanan la fahmayn sida kuwa raabka loo yaqaano fanaaniinta qaarkood markii ay muusikada ku guda jiraan isma oga xaalad ahaan sida ay yihiin waxaana macruuf ah in masraxyada qaar ee caalamka lagu arkay fanaaniin dhiig ku qubaysanaya amaba labis ka soo dhigtay hilibka xoolaha abwaaniinta arrimahaasi u dhuundaloola waxay sheegayaan inay aada u badan yihiin tusaalooyinka heesaha soomaalida laga soo qaadan karo ee ka tarjumaya in muusikada iyo fanaaniintuba uu wato shaydaanka waxaana ka mida bay leeyihiin hees ay ku jiraan erayada saarkii duleedow soo deg iyo heese kale oo laga tilmaami karayo baddan doonbaa marayso waa heesaha lagu karaameeyo shayaadiinta iyo jinka la shaqaysta riwaayad la oran jiray cilmi iyo caado oo iyana tiyaatarka muqdisho lagu dhigay waxaa lagu soo dejiyey shayaadiin iyo jin kiristan ah iyada oo loo tumayo miyuusig laguna soo dhoweynayo hadallo aan dhagaha ku habboonayn cilmi caado riwaayadaa laga sameeyey asan dadka lagu fasahaadinayo jininka badda ku jiro naagaa imaanaysa bis hay maxaa rabtaa maxaan ku adeejinaa markaasay leedahay boqol doolarkeen waxay ku dabooleysaa go' weynay ku dabooleysaa waxyaaba badanay ku shidaysaa waxay leedahay hadda ninka aan ku wacay nin jin kristaan ee waay waxaan kaa rabaa inaad dulqaad yeelatid markaasaa waxay leedahay jinigii badda wax dhan waa waa gariiraya muusig iyo waxaa lagu shidaaya iyo qaac badan wixii annaga waagi oo oo maxamed ka hor oo nalagu dhaafay hadda waxay rabaan qabiilka inay soo celiyaan sixirka inay soo celiyaan shaydaannimadii inay soo celiyaan muusigu waa aalad uu si deg deg ah shaydaanku ugu saameeyo qofka bani aadamka ah waa shay sida khamradii oo kale ah waana waxa keliya ee suuragelin kara inay faaxisho ku kacaan dad aanan weligood isbaran si la mid ah laba neef oo dhabbaha isaga hortimid aways khamiis cabdallah oo ka toobad keenay heesaha ayaa ka waramaya mid ka mid ah qisooyinka arrintaasi tusaya oo uu isagu goobjoog u ahaa alxaasil waxaa dhacday habeen habeenada ka mid eh macnaa bii badanaa cabi shoogiin waa leega rabaa alxaasil waxaan kaadi ay qabatay musqushii oo noolagu talagalay inaa aadaan rabin waa dadaha ku jujiro macnaa waa waa soo bax tan oo dadweynaha maskada geshidow dadka dhexdoodan soo dhex mari miyay arkin musqushii haddaan gale laba lama waa naxay oo kaali ilaahay waxaana dhaqdaas ku qabsana adaa keentay miya niyaddeeda horta habeenkaasaa macnaa aniga aan xoogaa jug isoo gaartay aan macnaa inaan nacay fanka markaasay ugu horreysay horta ankee waxyaabihii organkii aan on labada kun baan aan ka bixiyo istumay keligiis waa jibiyey macnaa adi ilaahan u towbakeen waa ka baxay duulaanka xilligan lagu soo qaaday soomaaliya waxaa qayb ka ah faafinta muusikada iyo in la abuuro kooxo fanaaniin ah oo toos ugu xiran maasuuniyadda iyo shaydaanka maasuuniyadda sidaan horay u soo sheegnayba waa shayaadiin iyo bani aadam ay duufsadeen oo iska dhaadhiciyey inay si qaldan u jiheeyaan dadka dunida ku nool kana leexiyaan waddada allaah waxay abuuraan fanaaniin cusub kuwa horay u jirayna waxay kala dhex baxaan qaarka ugu asluubta daran awoodda ay leeyihiin ayaa ah inay gacanta ku hayaan inta badan warbaahinta caalamka waxay ka buunbuuniyaan fanaaniinta ay doonaan kii warkooda ka biyodiidana waa ay fadeexeeyaan waxay heesaha ka dhigaan wax wanaagsan qur-aanka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalamna waa ay ku jeesjeesaan bilihii lasoo dhaafay waxaa la isla dhex marayey heesaas soomaali ah oo loo qaaday dalka maraykanka iyada oo xaqiiqda arrintaasi ay noqotay inay qaadeen kiniisado iyo ururo shaydaanka caabuda qaadista heesaagaas ayaa waxaa sannado ka hor u ololeysay haweenay la yidhaahdo andariano don oo ah agaasimaha fulinta kiniisadaha ee minneabolis waxay arrintaasi kala kaashatay hay-ad dalkaasi ka howlgasha oo lagu magacaabo west banki atletic club qorshaha loo kaxeeyey ayaanan ahayn inuu dalkaasi dego ama qaxooti ka noqdo balse waxaa la qaatay in la sii caanbixiyo oo laga qaybgeliyo show ay qabanayaan hay-adaha isku-tagga kiniisadaha oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano g m c c xisaabta ka dambaysahina waxay tahay inuu ka mid noqdo ducaadda fasaadka ka wada soomaaliya oo ah dal muslim ah hay-adaha shaydaanka ayaa xiriiro toos ah la soo sameeya dhallinyarada soomaalida ee ay isleeyihiin waxbay saameyn karayaan wiilkan soomaaliga ah ee aada codkiisa maqli doontaan waxa uu ka waramayaa wixii loo soo bandhigay markaa dhiiggayga ku saxiixay daawoyn waxuu isiiya aan isticmaalaa saa ugu qubaysto kadib waxaan noqday qof oo ka xabsi ugu jiro nolosheeda dhamma mugdi bay gashay xafiiska marka aan tegey nin waxaan arkay oo ninka horta aan arkaa wax cajiiba nin macnaha the more you do sacrifice macnaha wuxuu luqadiisa kula jeedo the more aad sacrifice the more aa waxaa rabtaa helayso u dhahay laakiin wuxuu siiyey boorar badan oo sidaas noocan oo kale wuxuu ku dhahay bahalkan shaydaan hebel baa la dhahaa waa social media ninka midka noo jooga waaye kan waa hebel waxaana ii sheegay dad badan oo ay ka mid yihiin meesha aniga ka imaada aniga aan soomaali ahay hay-ado badan oo ka howlgala soomaaliya kana mid tahay elman iyo warbaahinada qaar ayaa juhdi badan ku bixiya samaynta fanaaniin cusub waxaadna arkaysaa iyaga oo qabanaya waxay ugu yeeraan tartan faneed si dhallinyarada cusub loogu xiro shaydaanka looguna adeegsado fasaadiinta ummadda inteeda kale mowduucan kama digayo oo keliya in la caabudo shaydaanka hase ahaate ee waxa uu ka digayaa halista dhagaysiga myuusikada maxaa yeelay sida uu sheegayo fanaan hore john tad albon kasta oo hees ah waxaa faafiya koox shayaadiin iyo jin kristan iyo yahuud ka kooban taasoo ka dhigan in guri walba oo uu muusiga yaallo ay shayaadiintu joogaan markay sheekadu halkaas soo gaartay dhegayste waxaan filayaa inaad kor u sii qaaday dareenkaaga oo aad inaga sugayso jawaabta cinwaanka warbixinta oo ah ma u yeerataa shaydaan si uu jirkaaga u galo mase la socotaa haddaad dhegaysato muusig inuu kuu imanayo shaydaan haddaba waa tan jawaabta dulucda sida ay sheegayaan dadka aadka ugu dhoondaloola mowduucan waxaa maraykanka gaar ahaan los angeles buuro gunteeda ku yaal guri cad oo ay degan yihiin saddex iyo toban sixiroole iyo shayaadiin kuwaasoo loo geeyo albunnada iyo sidhiyada cusub ee heesaha mana faafto hees aysan iyagu tifaftirin saxiixin oo aysan shayaadiin raacin sheekh cabqari waxa uu dalkaasi maraykanka kala kulmay qiso la yaab leh oo dhacday muddo laga joogo sagaal sannadood qisadan ayaa caddeynaysa in dhagaysiga myuusikadu ay tahay arrin lagu dalbado shaydaanka waxaana uu sheegayaa in gabar ay qur-aan saareen ay ka dhex hadleen shayaadiin markii laba ka mid ah aayadaha ay ku soo celceliyeen uu shaydaankii ku dooday inay iyadu u yeeratay hal maaha oo laba maaha oo gabar maaha oo wiil maaha dhacdooyinkan hadda aaday u badan yihiin meelo badan oo kala duwanna waa ka dhaceen isbitaal dhan ayaa oo mental institute aan la yaabay qofka dhaqankiisuu yahay yani nin waa ku hayaa ajnabiya naag waa ku hayaa kurta way dhacday laakiin kaysaskii markay la yaabaan dadkan activitygooda psychiatristayaasha qaarna dad waalwaalan markay arkaan laakiin activitygooda badan tahay spirits iyo shayaadiin ay aaminsan yihin catolic oo kale jinniga waa saaraan saan annaga u saarno marka naagtii a waxay tiri waxaan amuu yahaaba shaydaan ayay tiri marka long story short wixii markii lasoo daayay oo gabadhii aan qur-aan ka saarnay oo aan ballan qaadin inaan daaweyn karno maantana isbitaalkii anaga xiriir anaga dhexey xiriir waaqici anaga dhexe dad badan soo dirayaan gabadhii qur-aanka markii la saarayay oo waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun jinnigii baa wuxuu kule yeesan noo yeeran anaga yeesan noo yeeran annaga ma imaan lahayn talhernaatu colas ma imaan lahayn buu jinnigii leey xagee kugu yeerata baarka markay joogto ku ciyaaraysa kule ipadkeeda ka buuxa waxaasay akrinayaan dhegaysanayaan yani twirchinka tusaale ahaan hadda waxaa igu soo dhacay twirching waa isruxidda nooca nooca weliba qofka uu oo de soomaalida dad waxaa jira maragta dhexda ku xirtaan maalin dhan la daawado oo maantana ruuxi jiraa jira aroosyada iyo dumar loo yeertaa jirta waxaas qabta nooca noocaas turijana maraykan loogu wacaa waa number one addiction isbitaallo lagu daaweeyaa jira tutaxle kutusaaya clipkaa arkaysay oo dhakhtarka xataa ay maqli la'dahay oo faamilihii maqli la'yihiin oo markay music maqasho intay gabadha boodda isruxaysaa maanta dhan institution dhanaa ka hadlaysa isruxidda dhibaataday leedahay stady dhanaa laga sameeyey haddaba walaal iska ilaali miyuusiga si uusan kuugu soo xaadirin shaydaanka mar walba hina waxaad noqotaa mid allaah ka magan galaa وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
intaas ayaan ku soo gebgabeynaynaa barnaamijka toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست